بصمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بصمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya oo dekedda muqdisho ku soo dhoweeyey markab dagaal oo turkigu leeyahay dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya oo soo saartay qariirad ay dal madax bannaan ugu aqoonsatay maamul goboleedka loogu yeero somalilan guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo biyo-xidheenah ka sameeyey deegaana hoostaga degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayada jubbada hoose qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah isbarbardhig lagu sameeyey nolosha dhulka wilaayaadka islaamiga ah iyo goobaha ay maamusho riddada barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan maqaal uu daabacay qora soomaaliyeed colaadda dalka suudaan oo hal sana jirsatay iyo in ka badan afartan askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay burukina faso iyo baniin qodobadaasi wixii kale ee soo kordhaa iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisabaad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daahfuri doonnaa xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa dekedda muqdisho ku soo dhoweeyey markab dagaal oo ay leedahay dowladda riddada ah ee turkiga dowladda saliibiyadda ah ee etoobiyana waxay soo saartay qariirad ay dal madax bannaan ugu aqoonsatay maamul goboleedka loogu yeero somalilan qodobadaas iyo kuwo kale waxaan ku soo gudbin doonnaa xubinteennii hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman
aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ugu horeyn waxaan caawa ku soo qaadanaynaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka maanta waxaa barta lagu faafiyey howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada daynile ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaasi oo magaciisa lagu soo gaabiyey sahal laamu kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexeysa deegaanada ishkaani iyo sidoo kale kaamsalaama ee gobolka laamu bakhtiga waa saddex askari oo kufaarta kenya ah gubashadana waa gaari loori ah markan waxaan soo qabanayaa barta uu aalada telegaraamka uu ku leeyahay kanaalka wararka ee kataa'ib ikhbaariya maanta waxaa lagu baahiyey muuqaalka daabo qaybta soddon iyo saddexaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulada mugambow degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka soo muuqanaya agab kala duwan oo lacago iyo shandarwooyin iyo agab kale oo la guddoonsiinayo dadka muslimiinta ay fataaduhu saameynay ku dhaqan deegaanka mugambow faysalo markan waxaa soo qabanayaa obseedka soomaaliya memo oo ka mid ah miregaha islaamiga warbixino dhowr ah ayaa maanta lagu daabacay waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda etoobiya oo soo saartay khariirad ay dal madax bannaan ugu aqoonsatay maamulka shaadararka ah ee somalilan xukuumadda xabashida etoobiya ayaa sii wada damaceeda guracan ay ku doonayso inay ku qaadato badda soomaaliya ee kheyraad ku dhex eegaago wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa warbaahinta rasmiga ah ee ku hadasha afka xukuumadda ku faafisay khariirad ama maab ay maamulka somalilan ugu aqoonsatay dowlad madax bannaan xukuumadda adis ababa ayaa warbixintan cusub ku sheegtay in dalalka geeska afrika ay u baahan yihiin iskaashi amni iyo mid dhaqaale iyadoona somalilan ku sheegtay dal ay la gashay heshiis dhaqaale waa in dalalka geeska afrika ay sare u qaadaan iskaashiga amni iyo midka dhaqaale isfahamka dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo etoobiya ayaa tusaale wanaagsan u ah tallaabooyinka aan ku gaarayno albaabka biyaha badda cas ayaa lagu yidhi warbixin laga sii daayey telefishinka e t v ee afka dowladda ku hadla mana ahan markii ugu horreysay oo etoobiya ay soo saarto khariirad ay ku muujinayso damaceeda soomaaliya sannaddii labada kun sagaaliyo toban ayay xukuumadda adis ababa soo saartay maab ay dalka soomaaliya uga saartay afrika arrinkaas oo ka dhignaa in xabashidu ay doonayaan inay qabsadaan soomaaliya oo ay dalkooda ku darsadaan walaalka markan waxaa soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada colaadda suudaan ee hal sano jirsatay waxaa hurinaya dhinacyo khaariji ah sida ay sheegayso hay-adda qaramada midoobe hub leh noocyo kala duwan ayay dhinacyadu ay ka helayaan qolooyin kala duwan qaramada midoobe ayaana sheegtay in la fududaysanayo cunaqabataynta hubka ay soo rogtay hubka soo gelaya suudaan ayaa badanaa ka yimaada dalalka dariskala ah dalkan sida jaad iyo libiya dhankooda militariga xukuumadda cabdifataax al burhaani ayaa taageero ka helaya dowlado ka mid ah caalamka iyadoo soo iibsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si gaar ah kuwa ay farsameeyaan turkiga iiraan iyo ukrein in ka badan kun iyo afar boqol oo suudaaniyiin ah ayaa ku dhintay dagaalka suudaan oo lagu hala sii gelaya sanadkii labaad waxaana shan iyo labaatan milyuun oo suudaaniyiin ay u baahan yihiin kaalmo deg deg ah halka ay barakaceen siddeed milyan oo kale markan walaalka waxaa aan soo qabanayaa websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixinada ugu muhiimsan ee maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah ku dhowaad afartan askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay dalalka burkina faso iyo baniin mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ee ka jihaadaan mandiqadda saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa mar kale fuliyey weeraro ay dhiig badan ku daateen kuwaasi oo ka dhacay dalalka baniin iyo burkina faso weerarka koowaad oo ka dhacay dalka burkina faso ayaa waxaa lagu dilay tobanaan askari oo ka tirsan xukuumadda dalkaasi kuwaasoo dhaqdhaqaaqyo ka waday qeyba ka mid ah dalka weerar ka hortag ah oo ay fuliyeen mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka koorko ee dhaca wilaayada kaaya ee dalka burkina faso war ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan soddon askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso kuwaas oo qayb ka ahaa askarta duulaanka soo qaaday waxaa intaasi dheer oo mujaahidiintu weerarka ay kusoo furteen afar qori oo bekem ah afar r b g iyo siddeed iyo toban qori oo ak afartan toddobo afar iyo toban mooto ay wateen askarta iyo agabyo kale ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerarkan ku gubay tiro gaadiidka gaashaaman ah iyo in ka badan soddon mooto ay wateen askarta xukuumadda burkina faso markan waxaa soo qabanayaa websaytka caalamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ugu muhiimsan gurgurta oo dekedda muqdisho ku soo dhoweeyey markab dagaal oo turkigu leeyahay waa inaga intaa faysrow waa mahadsan tahay bashiir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada hadalhayn ka dhaliyey fadeexad ay kooxda riddada kala kulantay dooni dagaal ay leedahay dowladda riddada turkiga oo soo gaartay xeebaha muqdisho doonidan ayay kooxda riddada ka dhigtay mid lagu dhaqangelinayo heshiiskii ay la gashay turkiga waxaana isku soo sawiray oo goobta uu ku sugan yahay tagay mursid xasan gurgurte marka laga soo tago sida kooxda riddada ay qabarka u dhigtay dhankeeda wasaaradda difaaca turkiga ayaa sheegaysa in doonidan dagaal ay tahay mid samaynaysa dhoolatus ayna mari doonto in ka badan labaatan dal iyo afar iyo labaatan dekedood iyadoo la xusayo sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegatay xiriirka turkiga iyo jabaan dhowlatuska uu sameynayo markabkan faysalow ayaa waxa uu bilowday bishan abriil isagoo ku eg bisha agosto waxaana maalmo ka hor lagu soo dhoweeyey dekedaha jabuuti kooxda riddada ayaa markii ay heshiiska la gashay dowladda riddada turkiga waxa ay shaacisay in xukuumadda ankara ay difaacayso xeebaha soomaaliya balse taasi waxaa beeniyey warbaahinta turkiga oo soo xiganaysa mas-uuliyiin turki ah mar kale oo maanta ah ayuuna hogaamiyaha riddada gurgurta ku hadaaqay in dooni dhoolatus loo soo diray lagu dhaqangelinayo heshiiskaas keliyana lagu boobayo kheyraadka dalka ee faysal shacabka soomaaliyeed ayaa aad uga falceliyey tallaabadaasi si gaar ah sawiradii gurgurta uu isaga soo qaaday gudaha markabka kuwani waa faalooyin ay ka dhibteen beejka madaxtooyada riddada ay ku leedahay facebooka waxaana ugu horeeya shukri haashi been badana markab dhoolatus u socda ayaa la isku sawirayaa faysal waxa uu leeyahay been iyo barbugaandada dadka ka daaya waxa aad sheegayso iyo waxa turkiga sheegayaan isma lehe eh cabdifitaaxni lagu magacaabo waxa uu leeyahay balaayo waxay ku dhacday wax kasta oo aad dadka soomaaliyeed u sheegtaan inay been tahay oo aaba sii og yihiin oo turki baaba horey noogu sii sheegay in markabkan yahay mid ka qayb qaadanaya dabaaldegyada xuska sanad guuradii ka soo wareegatay markii jabaan iyo turkiga ay yeesheen xiriirka diblomaasiyadeed qof kale waxa uu leeyahay war dadka beenta ka daaya markabkan lagu wareejinayo xeebaha caalamka si loo xuso xiriirka turkiga iyo jabaan ee maalmahanba geeska afrika marayay dadka uga faa'iidaysanina arrimaha siyaasadda ee dadka xaqiiqda ayaa wax taraya beentana ka daaya nin kale waxa uu leeyahay cali mire waxa uu leeyahay waa markab safar ah oo hore loo sii qorsheeyey imaatinkiisa isagao xusay boqolguurada ka soo wareegatay wadashaqaynta jabaan iyo turkiga deeqa siciid waxa ay leedahay niyoo soomaaliya mayay waalan tahay yaa markabkan u soo diray markabku waa markabkii heshiiskii jabaan iyo turkiga ee xeebaha oo dhan soo marayey ee faysalow xubinteeda leenta warbaahinta caawa waynaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa qaybihiisii hore markanna qoraa soomaaliyeed ayaa isbarbardhig ku sameeyey nolosha looga nool yahay dhulka wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo goobaha ay maamulaan kooxda riddada soomaaliya haddaba maqaalkan oo baraha internetka lagu daabacay waxaa soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi maqaal uu qoray qoraa soomaaliyeed oo lagu magacaabo abuleyth assomaali laguna daabacay wakaaladda wararka ee shahaada ee wax ku qorta luqadda carabiga ayuu isbarbardhig ugu sameynayaa deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka iyo goobaha ay ka jiraan maamulada riddada haddii aan ku bilowno horudhaca maqaalka wuxuu qoraagu tilmaamayaa in tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii khilaafada islaamiga uu caalamka islaamka ku yimid kalago'yo in la waayo awood midaysan halka dhanka kale ay hanaqaadeen jamaacaad jihaadi ah oo ujeeddadoodu tahay inay soo celiyaan khilaafada raashidada ah ummaddana ka dulqaadaan gumaysigan dilooday muddada fog jamaacaadkaas jihaadiga ah ee sannadihii u dambeeyey sii xoogaysanayay waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalanta geyga soomaaliya taasoo si isku mid ah u wajahaysa duulaanka ka dhanka ah reer galbeedka afrikaanta iyo murtadiinta kabaqaadka u ah in ka badan labaatan sanno waana sida uu tilmaamaya qoraaga maqaalka abuleyth oo qoraalkiisa sii wata ayaa tibaaxay in mujaahidiinta ay soomaaliya ka hirgeliyeen maamullo islaami ah oo la magacbaxay wilaayaadka islaamiga kuwaasoo noqday suldada keliya ee haysata shareecada islaamka ee ka jirta soomaaliya dadkuna ay ku qanacsan yihiin allah ayaa ku mahadsan markii uu dhacay fircoonkii soomaalida iyo baadilkiisa meeshana uu ka baxay dulmigii darnaa waxay ummadda soomaaliyeed ku bishaaraysatay hanaqaadka xaraka islaami ah oo danteedu tahay inay wax hagaajiso oo aanan keliya ahayn xukundoon dagaalkeeduna uu yahay mid alla dartii ah oo aanan qabiil dartii ahayn dastuurkeeduna uu yahay kitaabka iyo sunnaha iyadoo lagu fahmayo fahamkii salafka allah ayaana ku mahadsan arrinkaas ayuu leeyahay qoraaga maqaalka lagu daabacay wakaaladda wararka ee shahaada marka laga hadlayo injaasaadka iyo guulaha waaweyn ee uu xaqiijiyey nidaamka wilaayaadka islaamiga ah ee ka jira soomaaliya wuxuu qoraagu qodobka koowaad ka dhigtay hirgelinta shareecada islaamka wuxuu caalamka islaamka maanta ku hoosnool yahay xukun jaahili ah waana tan iyo markii ay dhacday khilaafada islaamiga sidaa darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku dhawaaqday hirgelinta shareecada islaamka iyo la dagaalanka dhammaan maamulada diinla'aanta ku dhisan ee ka jira dalka waxayna arrinkaas ku heshay jaceylka ballaaran ee ummadda taasina waxaa daliil u ah in dadka ku nool deegaanada ay maamusho dowladda dabadhilifka ah ay u xukun tagaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah si loogu kala xukumo kitaabka allah waaqicanna taas waa mid shakila'aan ka jirta soomaaliya bulshaduna ay markhaati ka tahay waxaa sidaas mar kale maqaalkiisa ku yidhi qoraaga abuleyth isagoo sii wada tirinta injaasaadka iyo guulaha ay xaqiijisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu tilmaamay in difaaca dhulka muslimiinta uu ka mid yahay waxyaabaha ay xaqiijiyeen mujaahidiinta bariga afrika maadaama sannado badan ay ku jiraan dagaallo adag oo saliibiyiin iyo dabadhelifyadooda looga difaacayo soomaaliya mar qoraagu uu ka hadlayey guulaha ay xarakada ka gaartay islaaxinta mujtamaca soomaaliyeed waxa uu yidhi wixii ka dambeeyey dhisitaanka maamulada islaamiga ah ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay dagaaladii qabaa'ilka ahaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee deggan wilaayaadka islaamiga ahna waxay noqdeen dad midaysan iyo walaalo isjecel oo isku kaashada dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo murtadiinta horumarinta ganacsiga ayaa ka mid ah qodobada uu hoosta ka xariiqay qoraaga maqaalkan kuna tilmaamay inay ka mid tahay guulaha ay ka tallaabsatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama wilaayaadka islaamiga ay hirgeliyeen mashaariic horumarineed oo kala duwan dadkuna ku dhiirigeliyeen inay ku dadaalaan tacabka iyo dhaqashada xoolaha iyagoona dhinaca kale la dagaalamaya hay-adaha reer galbeedka ee ku howlan mashaariicda qalqalgelinaysa bulshada muslimka ah wixii ka dambeeyey markii la taagay nidaamka wilaayaadka islaamiga ah shareecada islaamkana la ysku maamulay waxaa soo idlaaday casrigii dulmiga iyo dagaaladii sukeeyey wilaayaadka islaamiguna waxay noqdeen goobaha ugu amniga badan ee dalka dadkuna waa kuwo ku naalloonaya amni xorriyad xasilooni iyo cadaalad ayuu yidhi qoraaga qalinka u qaatay maqaalkan mar uu qodobeynayo tallaabooyinka ay qaaday kooxda riddada soomaaliya ee cagsiga ku ah injaasaadka ay xaqiijisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu qoraagu sheegayaa in kooxdu ay dalka beelaha uga dhigtay ciidamada shisheeye ayna u xusul duubtay hirgelinta afkaarta reer galbeedka waxaa kaloo intaas dheer sida uu qoraagu sheegayo in goobaha ay maamulaan kooxda riddada bulshada ku dhaqan lagu dhex faafiyo dhammaan waxyaabaha xunxun uuna hariyey dulmiga iyo tacadiyada noocyadiisa kala duwan amniguna uu goor horeba faraha ka baxay taasina ay u wacan tahay ku dhaqmidla'aanta shareecada islaamka marka loo yimaado jaanibka dhaqaalaha waxay kooxda riddada ilihii dhaqaalaha ee waddanka ku wareejisay hay-ada reer galbeed ah iyo kuwo kale kuwaasoo isku koobay dhaqaalihii waddanka taasoo keentay inay meel codlo ah soo istaagaan dad badan oo soomaaliyeed qaarkoodna ahaa ganacsato innagoo markaan soo gaarnay gunaanudka maqaalka wuxuu qoraagu ka hadlayaa dhanka amniga kooxda riddada iyo sida ay ugu fashilantay jaanibkaas wuxuu sheegay in wax amni ah uusan ka jirin deegaanada ay maamusho kooxda fadhigeedu yahay muqdisho fadeexada ugu weynna ay tahay in iyagu ay yihiin kuwa hoggaanka u haya amni darrada kuna kaca wax weliba oo xun sida dhaca kufsiga haweenka soomaaliyeed iyo dilalka bareerka ah بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا إذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa walaalkeen ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo ka geystay qayba ka mida magaalada khaza waxaana ku shahiiday dad filistiiniyiin ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa saddex xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya soddon iyo laba ruux halkaay ku dhaawacmeen konton iyo sagaal kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay xasuuqyada iyo gumaadka ka geysteen waxaa ka mid a mandiqada nusayraad mandiqada derelbalax xerada qaxootiga ee ashaati xerada qaxootiga ee bureyj iyo qaybo kale oo ka tirsan magaalada khaza mandiqada nusayraad oo maanta xasuuq ay ka geysteen yahuudda waxay warbaahintu soo bandhigayeen muuqaal ku aadan goobahaasi oo yahuuddu ay sawaariiq culculus ku garaacayaan waa hagaag intaan ka bixin gumaadka yahuudda maantay cudwaanka yahuuddu wuxuu galay maalinkii laba boqolaad tanii markii cudwaanka yahuuddu uu bilowday ee toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo saddexiyo labaatankii haddaba waxaa lasoo bandhigay laba boqol oo maalin kadib xasuuqa yahuudda ay ka geysteen magaalada khaza tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ee shahiiday muddada cudwaanku uu socday ee labada boqol maalin gashay waa soddon iyo afar kun boqol siddeetan iyo saddex ruux inay shahiideen haddaba dadkaa shahiiday afar iyo toban kun toddoba boqol toddobaatan iyo siddeed ka mid ah waa caruur sagaal kun toddoba boqol konton iyo labana waa haween dhaawacu wuxuu iminka marayaa dadka ku dhaawacmay cudwaanka yahuudda toddobaatan iyo toddoba kun boqol afartan iyo saddex ruux labiiyo toban kun oo ka mida dadka dhaawacmay burburka dhismayaashii ay yahuudda duqeeyeen ayay ilaaya iminka ku jiraan nolol iyo geeri midna laguma hayo dadka ku barakacay cudwaanka yahuuddu waa laba milyan oo filistiiniyiin ah dhismayaasha dadka shacabkay degganaayeen ee yahuuddu ay burburiyeen waa saddex boqol toban iyo siddeed kun iyo shan boqol oo dhismo ayay cagta mariyeen cisbitaallada ay yahuuddu burburiyeen tani cudwaankooda waa laba boqol afartan iyo afar cisbitaal oo ay burburiyeen xarumaha waxbarasho ay burburiyeen waa afar boqol labiyo toban madaraso masaajidda yuhuuddu ay burburiyeen waa shan boqol konton iyo saddex masjid haddaba intaasi waxay ahaayeen laba boqol oo maalin kadib cudwaanka yahuudda iyo xasuuqay geysteen markaan aan eegno halkee ayay maraysaa khaswadda duufaanta al aqsa xoogaga muqaawamada reer falastiin waxay maanta weerar sawaariikha ku qaadeen deegaanada yuhuudda lagu deegaameeyey ee dhulka filistiin gaar ahaan halka loo yaqaana khilaafa khaza warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen deegaanadaasi oo sawaariikhda ay ku hobanayso yuhuudduna ay halkaa ku kala caranayaan haddaba muddo laba boqol oo maalin kadib halkee ayay maraysaa khaswada duufaanta al aqsa muqaawamada waray maanta soo saareen waxay sheegeen in yuhuuddu laba boqol oo maalin kadib aysan xaqiijin hal hadaf oo ka mida duulaankooda ka dhanka muslimiinta marka laga reebo xasuuqyo jamaaci ah iyo inay burburiyeen dhismayaashii khaza iyo inay dadkii shacabka laayeen hadal arrintaasi ku aadan waxaa maanta jeediyey abuu cubayda oo ah mid ka mid ah afyeenada xoogaga muqaawamada filistiiniyiinta والعدو بذلك يتخبط تماما كما يتخبط في كل ما يتعلق بمسار هذه الحرب العدوانية ويريد كسب المزيد من الوقت لعله يطيل أمد هذه الحرب لشعوره بالعجز والفشل الاستراتيجي ونريد أن نسأل جمهور العدو أين شاول أرون وهدار جولدن لا زال في قبضتنا منذ عشر سنوات وأين الأسير الأثيوبي منغستو وأين هشام السيد لقد طواهم النسيان لأنهم ليسوا من اهتمامات نتنياهو وزوجته ولا حكومته المتطرفة بل نحيطكم علما بأن سيناريو رون أراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا أن يتكرر مع أبنائكم في غزة وإن عائلات أسر الاحتلال ستدرك ولكن ربما بعد فوات الأوان أن حكومتهم الفاشية قد ارتكبت بحقهم كارثة ومأساة ستظل حاضرة لوقت طويل وسيعانون هم منها كعائلات بعد أن يكون نتنياهو قد أنهى مناوراته السياسية وألاعيبه البائسة وهنا نقول بكلمات واضحة وموجزة إن ما يسمى بالضغط العسكري في مفهوم المجرم نتنياهو وأركان حربه الفاشيين والذي يعني المزيد من سفك الدماء والإبادة لشعبنا لن يدفعنا سوى للثبات على مواقفنا وهجاج حبنتي أنا وجهة لنا مجالات قزنة عاونا جنتها الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaag dhegaystayaal markanna jubbada hoose guddiga gurmadka maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaqo adag ka qabtay deegaanada ku teedsan webiga jubba gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka kamsuuma iyo jamaame iyadoona la xiray inta badan faafafkii iyo farihii biyaha waday ee webiga jubba si dadka beeralayda ah ay beerahooda u tabcadaan biyahana looga istaajiyo deegaanada shaqooyinka ugu badan laga qabtay waa tuulooyin hoostaga labadaasi degmo iyadoo uu guddiga ku guulaystay inuu xidho in ka badan laba boqol oo farood idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada hoose kuwaasoo si aada u bogaadiyey howlaha guddiga uu ka wado ee ka soconaya wilaayada jubbada hoose bismi illahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu aleyh wasaxbihi wasalim maanta waxaa ilaahay mahadiisa ilaah u mahadanaynaa alxamdu lilaah anigoo ah suldaan xaydar joogo degmada jamaame gaar ahaan jubbada hoose maanta waxaa u mahad celinaynaa guddiga fatahadaha ee xarakatu mujaahidiin shabaab ayaa u mahad celinaynaa waxyaalaha laga qabtay si guud wadanko dhan wax laga qabtay meeh walaayaedka ay ka taliyaan oo dhan ilaa iyo waxaa laga soo bilaabay si warnugu ah webiga jubba ilaa iyo maxaas ahaa gedo iyo baardheere ayaa laga soo bilaabay haddana gebagebo waxay mareysaa jubbada hoos gaar ahaan degmada jamaame agagaarkeedii kamsuuma inta udhexayso ayaa hadda gebagebo taagan waxaa ilaahay mahadiisa wax hor aan loo arkan taariikhdiina agelan waxaan soo marnay dowladii hore oo maxamed saciid barre wakhtigiisii webiga derbiyaalkii loo sameeyey waa burbureen derbi weli aan loo suubinin cid samaysan ay jirin ayaa xarakada guddiga fatahadaha ay sameeyeen aad baa loogu qanacsanahay wax hore loo arka ma aha webigii jubboo dhan ayaa dumay webigaasaa labada derbo laga dhisay wax lagu qanco karo oo ummadda ama hadcelin ilaahi subxaana wa tacaala ay u mahad celiso iyo guddiga fatahaadaha ayaa dhacday aad bay u faaraxsan yihiin dadka tacabkooda aad bas u socdaa farxaday ku tacbanayiin guddiga waxay sameeyeen wax taariikhda gala waayo hore aan loo arkan ilaahiyaa ka abaar maryaa leenahay waa la qanacsan yahay guddiga fatahaadaha waa u mahad celinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa anuka ka turjumayno deegaanka gaar ahaan jubbada hoose hadda waxaa taaganahay degmada jamaame iyo kamsuuma shaqada ka socotaa wixii kale waa lasoo gebagabeeyey alxamdulilaah waxaa la sameeyen wax muddo boqolaal sano haddii silaa yiraah lagu camal falo doono waaye jiilka hadda soo dhala doono waxay ku tacba doonaan oy ku naaloonayaan la sameeyey oo horaa loo arkan ilaahi subxaana watacaala ama had iska le gaar ahaan guddiga u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay ajir ha ka siiyo ilaahay ajir ha ka siiyo ummaddii dhana u ducaynayso anikan waa ku faraxsanahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والافعال الهي باكم هسن الحمد لله رب العالمين هذان هي odayaasha dhaqanka degmada jamaame waxa maanta aan insha Allah taala aan ka warbixinaynaa ee dadaalkii in muddo ah soo socday ee muxuu ahaaytay wabigana lagu xiraayay asagoo intiisa badan alxamdulilahi rabbialcaalamiin mashaariic kale iyo qorsho kale ayadoo laga kaaftoomay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilahi rabbialcaalamiin kabacdi kadibna waxaan leenahay haddii ilaah yidhaha dadkii u istaagay xarako ilaa iyo muxuu ahaytee gobol iyo degmo alxamdulilah dadkii alifay fikirkaas keene aqligaas keene ee ilaahay uu waafajiyena waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allaha u saaro annaga maanta waxay nooga aadantaha haddaan odayaasha dhaqanka siiya jubbada hoose ka nahay agagaarka degmada jamaame iyo kabsuumo waxaan leenahay haddii ilaah yidhaha insha allah waa soo dhoweynaynaa alxamdu lilahi rabbialcaalamiin miisaanka xasanaadka allaha u saaro waxaan u malaynayaa wax badanaa laga kaaftoomo dadka haddii uu isku tashto wax badanaa u qabsoomaayo saakay waxaa muxuu ahayte aan shaqaynaynaa iyadoo laga kaaftoome dadkii webiga dhisi jiray ama lagu yaqaanay caanka ku hadday tahay talyaani hadday tahay maraykan hadday tahay ingiriis ayadoo aanan shaqadaas waxba aysan ku lahayn ayaa waxaan dhisannay aarijina webigii fataadihii iyo sababtooda alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahay aan ugu mahadinayna haddii ilaah yidhi haddii aan isku tashanay oo annaga aan muxuu ahaytee soomaaliya ayadoo kaaysanayso maamulka islaamiga ama dowladda islaamka insha allahu tacaala waana waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro guddiga xaqiiqatan ee xarakada ay magacaawday waa guddi aad u qaymo badan waa guddi dadaal badan waa guddi kaxtoomin leh waa guddi aan muxuu ahayte ku dirsan haddii aan nahay bulshada qeybaheeda kala dugan maxaa yeele dadka ayagoo nin walba oo odayaha haddana wuxuu soo gelaa sistamiya beeraley ah annaga xaqiiqatan wax hadda indhaheenna ay hayaan waa wax lagu farxi karo oo waxqabad mxuunaha muxuu ahayte muhiim ah maasha allah annagana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro mar kastaba ducay naga mudan yihiin maadaama dadaalka intaas la eg ay sameeyeen oo ilaa iyo salag leh dhulkan laga soo bilaabo haddana agagaarka jamaami kabsuumo la joogo ilaahay subxaana qaadirka waxaan leenahay allaha barakeeyo annagana waa u ducaynaynaa waana garab taagannahay webigana waxaan u malaynaha meelaha hadda shaqada laga qabtay waa meelo aad iyo aad xusul u ahaa meelo badanoo faaf ah inta badan beeraha dalaga saddex biloodahana dhibo dalaga kale oo mooskana dhibo alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaana rajaynaynaa insha allah haddii ilaah yidhaha in ilaahay subxaana qaadirka uu soo gebagabeeyo lagana kaaftoomo xaqiiqadii ilaahay subxaana qaadirka imtixaankii uuna geliyey musiibadii imaatay waxaan helnay bedelkeeda xaqiiqo waay waana isku tashanay cid aan ilaahay ahayn oon u baahannahay maleh mana rajaynayno hooyada ama international community ama system muxuu ahayte islaamka dhaafsiisan ma rabno mana rabno mana rabi doono haddii ilaah yidhaha annagaa isku tashanay xaqiiqatan dadka hadday isku tashtaanne waxbaa u qabsoomo marka waxaan leeyahay haddii ilaah yidhaha dadka ayagaa isku tashtaan xaqiiqo waaye wuxuu u baahan yahay wax kastaba in wakhti la geliyo iyo in laga fikiro maadaama hadda guddigan xarakada ay dhistay xaqiiqa waa wax badan oo haddii dalaga beeraleyda la dhaho wax badanaa iska bedelay bulshada qeybaha badan waxay xaqiijiyeen in haddii laysku tashto wax la qabsan karo marka haddii ilaah yidhaha waxba yaanan cidaan ilaahay ahayn yaan la tuugin aniga waxaan dhihi laha haddii ilaah yidhaha qof walbaba ilaahay ha ku kalsoonaado fafiruu ila allaahi innii lakum nadiirun mubiin insha allahu tacala haddii ilaah yidhaha hadalkayga hataas inahaasaan ku gaabin haddii ilah yidhaha hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan ku faraxsannahay insha allahu tacaala ummaddan ilaah baa u maqan uma kadib waxaan sheegayaa aan fariin u dirayaa amiirkeena guud xarakatu shabaab almujaahidiin axmed cumar abuu cubeyda insha allahu tacaala dadkan waxaa u qabatay kaalintii bannaaneed maxaa yeelay xasan murtad waddankan waa gatay dhulkiisuu gatay adigana waxaa u soo dirtay dad fatahaadaha iyo beerahooda iyo dalkooda badbaadiyo garabkaada allaha galo insha allahu tacaala waxaad samaynaysaa maktabkan aa samayseen aa ugu fikirteen waa mid loo baahnaa boqolkiiba boqol insha allahu tacaala sida jihaadka u dardargeliseen maktabkanna ha loo dardargeliyo culayska ha la saaro wax walba ha lagu bixiyo maxaa yeelay waxaan ku qanacnay sidii fatahaadahan wax ay u qabteen oo dadka lacag raashiin shandarwo iyo dhar hadeerna beerahooda ay ka fikirayaan xaqiiqatan gaaladin waa la laaynayaa oo seef xabadii aa lala hortaagaya qorigii mujtamacii kalena waa laga wadaan dadkii daraad gaalada xaggooda in yar oo juhalada u careen mar hore waa soo gadoomeen marka insha allahu tacaala xarakatu shabaab guud ahaan makaatibteeda waaliga jubbatu sufla sheekh axmed abu yuunis kulli dhammaantooda waxaan u sheegaynaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa guud insha allahu tacaala hooshaan hool loo baahnay aheyd waxaa looga maarmay u n h c r oo ilaahnima sheeganays iyo w f b kulli waa looga maarmay ummaddii ayaa insha allahu tacaala ad difaacdeen ilaahay subxana wataala ha idin difaaco hal tunsaruuna wa tursaquun ilaa bidacfaa'ikum insha allahu tacaala waxaana loogu gargaarayaa gaaladan sakaraadka joogtana ilaahay subxaana wa tacaala ha dhammaystiro dalkeena ha nooga saaro falaalaheen falastiin ayana dhib badan ayaa saara ayadana insha allahu tacaala ilaahay culeyska ka dulqaado hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى